halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay u sii ambaqaadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay waxaannu ka hadlaynay mawduucii ku saabsanaa gogoldhigga cutubkan koowaad bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan oo waxaannu ku soo aragnay warqaddii koowaad in kiniisaddu ay go'aan ka gaari weysay waxyaabo badan oo ka dhacayay gudaheeda kiniisaddiina way isgarwaaqsatay waxayna aqbaleen taladii rasuul bawlos uu soo jeediyey markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii siddeed iyo tobanaad ee isla cutubka shanaad waxaana aayaddu ay leedahay laakiin wax waliba waa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiixa oo na siiyey adeegidda heshiisnimada haddaba marka la leeyahay adeegidda heshiisnimada ayaa waxaa loola jeedaa marka ilaahu u yeedrayo dadka lumay ama baadiyoobay si ay iyaga oo dhaniba ugu yimaadaan iyagoo wata dembiyadooda iyo culaabtooda iyo dhibaatooyinkooda si markaasi ay ilaah ula heshiiyaan waxaan markaasi doonayaa inaan qadar ka faalloodo arrinka ku saabsan adeegidda heshiisnimada kelmadda waxaa la isticmaalay laba goor markii aad eegto aayaddii kore ee siddeed iyo tobanaad aayadda xigtana laba goor baa la isticmaalayaa welibana aayadda labaatanaadna hal goor baa la isticmaalayaa adeegidda heshiisnimada marka ay sidaas tahay ayaa aayadda kow iyo labaatanaadii ay isku soo wada duubaysaa haddaba waxaan garanayaa in adeegidda heshiisnimada ay tahay maaddo caaqibo leh waxaanan soo gaarnay qidco ama qayb muhiim ah marka ugu horraysa waxaan idiin sheegayaa heshiisnimada inaanay la mid ahayn badbaadada heshiisnimadu waa tallaabo horumar ah waxaanay ka micno tahay in dembiyadeennii la cafiyey waxaanay ka micno tahay in dembiyadeennii la cafiyey oo caddaaladda rabbaaniga ah lagu qancay heshiisnimo waxay ka micno tahay isbeddel ballaaran oo waxay noqonaysaa haddii nin masiixa uu ku jiro in ninkaasu uu yahay abuur cusub waxaad haddaba ogaataa in heshiisnimadu ay ka timid dhanka ilaah isagu waxa weeye kan inala heshiiyey waayo waxaa qoran kan inagula heshiiyey masiixa oo na siiyey adeegidda heshiisnimada mar kale ayaa haatan lagu noqonayaa aayaddaasi kore oo waxaa la leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan taas waxa weeye ilaah duniduu masiixa kula heshiiyey isagoo aan dembiyadooda ku xisaabaynin oo noo dhiibay hadalka heshiisnimada haddaba heshiisnimada waa adeegid isbeddel weyni uu ku jiro hase yeeshee waa kuma kan ina beddelaya ilaah isma beddelo isagu waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligeed waxaa halkan ku qoran in ilaah uu inagula heshiiyey isaga ilaah wuxuu ku jiraa masiixa isagoo dunida kula heshiinaya masiixa waa dunida tan heshiiska loo furay ilaah wuxuu la heshiiyey dunida markii haddaba aynu eegno dunida waxaannu arkaynaa inay ku sii socoto dhanka dembiga waayo waxaa qorniinku uu leeyahay nin waliba jidkiisu u leexday hase yeeshee waxaa laynagula heshiiyey masiixa oo waxaan ilaah ugu imaanaynaa ama aan u soo maraynaa dhimashadii ciise masiix haddaba heshiisnimadan adeegga waa hawsha masiixu uu noo sameeyey bal aan soo xiganno qidco kale oo ka mid ah qorniinka waxaanan haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka koowaad aayadaha labaatan ilaa laba iyo labaatan ee baalka saddex boqol laba iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan iyo inuu isaga wax kastaba xaggiisa kula heshiiyo isagoo kula nabday dhiigga isku tallaabtiisa hadday yihiin waxyaalaha dhulka jooga ama hadday yihiin waxyaalaha samooyinka ku jiraba idinku waa hore waxaad ahaydeen kuwa ajnebi laga dhigay oo maankiinnana cadow baad ka ahaydeen xagga shuqulladiinna sharka ah laakiinse haatan isagu wuxuu idinkula heshiiyey jidhkiisii aadamiga oo dhintay inuu isagu hortiisa idin keeno idinkoo quduus ah oo aan iin iyo eed midna lahayn haddaba qidcadaasi kore waxaad la barbardhigtaa tan ku qoran isla warqaddii uu u qoray reer filiboy cutubka labaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol toddoba iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba ay magaca ciise u wada sujuudaan haddaba marka la leeyahay waxyaalaha dhulka ka hooseeya waxay ka micno yihiin cadaabta waxaan markaasi doonayaa inaad ogaataan in qidcadii aynu ka soo xigannay warqaddii reer kolosai marka ay joogto heshiisnimada la sheegay oo keliya samada iyo dhulka hase yeeshee cadaab ilaah lagulama heshiin inkastoo qof waliba ee cadaabta ku jira uu u sujuudayo ayaa haddana kuwa jannada iyo dunida jooga ay yihiin kuwa lala heshiinayo haddaba qaabkeebaa lagula heshiiyey haddaan ku noqonno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai ayaa waxaa ku qoran cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan idinku waa hore waxaad ahaydeen kuwa ajnebi laga dhigay oo maankiinnana cadow baad ka ahaydeen xagga shuqulladiinna sharka ah laakiin haatan isagu wuxuu idinkula heshiiyey jidhkiisii aadamiga oo dhintay inuu isagu hortiisa idin keeno idinkoo quduus ah oo aan in iyo eed midna lahayn dhimashada masiixa waxa weeye tan dunida uu kula heshiiyey ilaah waxaad haddaba ogaataa in ilaah heshiiska oo keenay ee aynaan inagu keenin dunidii ayaa waxaa la keenay meel ama jego kale waa maxay haddaba sababtu sababtu waxa weeye masiixa ayaa u dhintay iyaga soo arki maysid markii aadan u dembaabay oo uu joogay beer ceedan ilaah quduus ah halkaasi ugu imaan maayo oo badbaadin maayo ilaah waa inuu marka hore dembigiisa wax ka qabtaa waxaa ku qoran kitaabkii xisqeel cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda labaatanaad nafsaddii dembaabtaa way dhimataa ilaah wuxuu aadan ku yidhi maalintii aad midhaha cuntid hubaal waad dhiman doontaa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad haddaba aadan uu dhintay ruux ahaan isla markaasba laakiin sagaal boqol oo sannadood kadib ayuu haddana jir ahaan dhintay haddaba markii uu ruux ahaan dhintay ayaa laga fogeeyey ilaah oo ma lahan dareen ilaah uu kaga fakaro taasina waa xaaladda dadka dunidu ay ku sugan yihiin ilaahna dareenkaas khallasan waa inuu xukumaa iminka masiixa wuu inoo dhintay oo waxaa isbeddelay booskii dadku taagnaa maanta ilaah wuxuu gacmihiisa u soo fidinayaa ama soo dhowaynayaa dadka baadida ah ee dunidan ku lumay wuxuu ku leeyahay dadka ku lumay dunidan waad ii imaan kartaan waxa u yimid dembiilihii ugu xumaa markii uu saarnaa isku tallaabta oo ilaa iyo haatan bay u imaanayaan maanta iyadoo aan la eegaynin cidda aad tahay ayaad weliba u imaan kartaa waayo masiixa uu inoo dhintay ilaaha quduuska ahina kol dambeetoo ina xukumi maayo laakiin haatan masiixa ayaa qaaday ciqaabteennii oo dhan oo wuxuu saartay dushiisa si dunidu ay ilaah ula heshiiso haddaba ma ahan inaad ficillo samayso si aad ugu guulaysato camallada aad u qabanayso ilaah ilaah jiiro inooguma jiro si uu madaxa inooga garaaco bur oo inooma caraysna ama inama nabca masiixa uma iman inuu xukumo ama dadka uu ku xukmiyo dembiyadooda laakiin wuxuu u yimid inuu qaado eeddii dadka sidaad la socotaan waxay hor keeneen haweenay ay lahaayeen way dhillaysatay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa kow iyo toban sayid ciise masiix ayaa wuxuu dadkii badnaa ku leeyahay bal ninka aan dembiga lahaynu ee idinku dhex jira ha tuuro dhagaxa ugu horreeya dabeetana ciise masiix wuxuu bilaabay inuu dhulka wax ku qoro waa wax xiise leh in yeremiyah uu inoogu sheegay kitaabkiisa cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad qiso dahsoonayd markaasi oo haddii aynu idin akhrinno waxaa qoran kuwii iga taga dhulkaa lagu qori doonaa waayo waxay ka tageen rabbiga ah ishii biyaha nool waxaa halkaasi ku qoran inay ka tageen oo markii uu su'aashaasi weydiiyey oo uu dhulka xariiqay ayaa waxaa horumadii dadka ahaa ay bilaabeen inay mid mid u kala tagaan kuwii odayaasha ahaa ayaa ugu horreeyey laakiin dhallinyaradii kol dambe ayay iyaguna halkaasi ka tageen oo ninna intuu dhagax soo qaatay gabadhii la eedaynayay ma dilin waxaa suuragal ah haddaba in odayaasha qaarkood ay dembiilayaal ahaayeen hase yeeshee dembiyadooda ay qarsoonaayeen waxay la ahayd in ninna aannu garanaynin laakiin dabcan ilaah uu garanayey laga yaabo inuu qorayay sayidku magacyadii naagihii ay la seexdeen raggii farrisiinta ahaa oo markii farrisiintii ay eegeen oo ay arkeen magacyadii uu qoray ayaa nin walba halkii uu ka cararay waxaana halkii ku soo hadray ciise masiix qudhiisa oo bilxaqiiqa ahaa kan keliya oo haweenaydaasi dhagxin karay hase yeeshee ma aannu dhagxin wuxuu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban sida tan naag yahay xaggee bay joogaan ninna miyaannu ku xukmin waxay ku tidhi ninna sayidow ciisena wuxuu ku yidhi anna ku xukmin maayo soco oo hadda kadib ha dembaabin haddaba ciise indhaha kama xidhan dembiyadeedii laakiin dembiyadeedii oo dhan wuxuu u kaxaynayaa isku tallaabta eeddeediina isagay ku dhacday oo kalsoonidii ay ku qabtay aawadeed ayuu iska daayey iyadoo aan la eedaynin haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda labaatanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed erge ayaannu u nahay masiixa aawadiis sidii ilaah uu idinka baryaya xaggayaga masiix aawadiis waxaannu idinku baraynaa ilaah la heshiiya haddaba yaa erge ah haddaba ergey waxaa loo yaqaannaa qofka dawlad xor ah oo madax bannaan wakiil u ah haddaba innagu waxaynu erge u nahay masiixa waxaannu joognaa dhul khallaad butros ayaa haatan wuxuu leeyahay waxaynu nahay socoto iyo qariib bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii uu u qoray reer filiboy cutubka saddexaad aayadda labaatanaad sida tan laakiinse innaga wadaadnimadeennu waxay ku jirtaa jannada halkaasoo aynu weliba ka sugayno badbaadiye kaas oo ah rabbiga ciise masiix maadaama aynu waddaniyiinta jannada nahay waxaannu dunidan ku joognaa ergannimo oo waxaannu nahay danjirayaal markii dawladdu ay dirto danjirayaal waxa taasu ay ka micno tahay in dalkaasi loo dirayo danjirayaasha ay heshiis la noqonayaan haddaba ilaah markii aynu dunidan joogno si heshiis ah buu inaga dalbanayaa wuxuuna dunida inoogu soo diray sida danjiriyaal oo kale maalin ayuu u yeeri doonaa danjiriyaashiisa waxaana bilaabanayaa xukun ama xisaab markii aadan uu dembaabay ayaa ilaah quduusnimadiisa aawgeed dunidii ay ka tagtay laakiin ilaah wuu jecel yahay dadka markaana wuxuu u soo diray wiilkiisa si uu dembiyada dadka ugu dhinto haatan ilaah wuxuu soo dhowaynayaa dadka dunida oo wuxuu ku leeyahay ii kaalaya innagu waxaynu nahay danjirayaashiisii maadaama aynu isaga ergo u nahay waa inaan dadka u sheegnaa in ilaah uu badbaadiyey iyaga waxa ilaah uu inaga doonayo waxa weeye in loo soo leexdo isaga ilaah ka aarsan maayo mana doonayo inuu ku ciqaabo mana jecla inuu gacan ku saaro wuxuu casumayaa dadka oo dhan oo uu ku leeyahay soo dhowaada haatan waxay taasu inoo tahay maalin weyn oo waxaan leenahay awood aan idinku sheegno in ilaah uu inala heshiiyey waxa uu doonayana waxa weeye in loo soo leexdo sidee buu haddaba inoola heshiiyey wuxuu inagula heshiiyey wiilkiisa ciise masiix maadaama ilaah uu inagula heshiiyey dhiiggii wiilkiisa ayaadan u baahnayn inaad camalladaada ku raadiso umana baahnid inaad iscalool xumayso oo aad mar waliba cabaaddo waxaa hubaal ah inuu ku jecel yahay oo uu doonayo inuu ku badbaadiyo muxuu haddaba u doonayaa inuu kuu badbaadiyo sababtu waxay ku qoran tahay aayadda ugu dambaysa cutubka shanaad ee isla warqaddan labaad waxaana qoran sida tan wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta haddaba sababta laynoo badbaadinayo waxa weeye inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta isaga ciise masiix wuxuu qaatay dembiyadeennii oo wuxuu galay meeshii aynu innaga lahayn maadaama aannu isagu dembi aqoon ayuu dembi inoo noqday innaga aawadeen inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta isaga markii uu galay jagadeennii ayuu innagana ina siiyey jegadiisii wuxuuna inagu daboolay xaqnimadiisii wuxuu qaatay hoosaysiisnimadayda si aynu isaga jannada ula joogno sababtaas aawadeed ayay inoogu ahmiyad ballaaran tahay inaan dadka la wadaagno hadallada ku saabsan wixii uu inoo qabtay ilaah wuu inala heshiiyey oo shalay iyo maanta iyo weligiisba waa isku mid wuxuu dareensan yahay inaad u dhowdihiin ka bilaabata maalintii masiixu uu inoogu dhintay iskutallaabta aniga iyo adigaba taasina waa waxa dunida ay u baahan tahay inay ogaato dunidu waxay ilaah kula heshiisay masiixa laakiin waa inay rumaysad ilaah ugu yimaadaan masiixiyiinta iyagoo soo maraya masiixa waana inaan baafinnaa hadalladaasi waxaa halkaasi ku soo xirmaya cutubkii shanaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaannu haatan dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka lixaad ee warqaddii labaad ee reer korintos cinwaanka cutubkan lixaad ayaa wuxuu yahay gargaarka eebbe ee aynu helayno marxalad waliba ee aynu ku jirno marka aan howshiisa wadno waxaan haddaba arkaynaa oo ina hor yaalla shuruudaha laga doonayo adeegga wanaagsan ee ciise masiix haddaba midkaya waliba wuxuu akhrin karayaa qaybtan ka hadlaysa yaa kaamili kara waxyaalahaasi laga dalbanayo adeegga masiixa marka ma jiro nin kaamili kara heerkaas laakiin waxaan doonayaa inaan kuu sheego inaan innaga oo dhan hoos joogno ilaah oo uu ina gargaarayo waxaan markaasi qaybtan ku arkaynaa gargaarka eebbe ee aynu helayno marxalad waliba ee aynu ku sugan nahay marka aan wadno hooshiisa haddaba waxaannu ugu hormarinaynaa xiisadaha adag ee inala soo gudboonaada markaannu ilaah u adeegayno si bal aynu taasi wax kaga ogaanno ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka lixaad aayaddiisa koowaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan annagoo la shaqaynayna ilaah waxaannu idinka baryaynaa inaydnaan micno la'aan u qaadan nimcadii ilaah haddaba waxaad ogaanaysaa markaad eegto kitaabka baibalka marka la leeyahay la shaqaynayna ayaa taasu ay ka micno tahay in laysku daray laba shay waxaa mudnaantu ay tahay ama ay noqonaysaa innaga shaqaalayaasha ah dhammaanteen haddaba waxaa jira laba hal oo ay tahay in la kala saaro waxaa jira kuwa hadalka ku wacdiya iyo kuwa maamulka haya haddii anigu aan leeyahay hadiyadda waxbaridda waa in hadiyaddaydu ay ku ekaato waxbaris haddii dadka qaar ay leeyihiin hadiyadda wadaadnimada ama tan erganimada waa inay u isticmaalaan si waafaqsan hadiyaddooda oo aanay meel kala aadin hase yeeshee ilaah wuxuu ina siiyey hadiyad haddaannu nahay masiixiyiin waa inaan layskala qaybqaybin laakiin hadiyadda loogu adeegaa kiniisadda waa in qof waliba qaybta uu qaadan karo ka galaa wacdiska hadallada ilaah haddii aan leeyahay hadiyadda waxbaridda waa inaan ka faa'iidaystaa hadiyaddaasi maanta haddaba ilaah wuxuu kiniisadda siiyey rag waxbara kuwo wadaadda ah kuwa leh hadiyado kala ceenceen ah si kiniisadda wax loogu qabto oo weliba rumaystayaasha loo qalabeeyo si iyaguna ay ilaah howl ugu qabtaan mar kale ayaannu soo xiganaynaa nin xikmad lahaa oo masiixi ahaa oo laga qoray inuu yidhi arrijiradu ido ma dhalaan oo idaha ayaa ida dhala haddaba sidaad arkayso dad badan ayay la tahay in wacdiyaasha ay kordhiyaan jameecada masiixiyiinta ah jameecada masiixiyiinta ah waxaa sare u qaada tarankooda iyaga un waa in qof waliba oo masiixi ah oo ka fekeraa sidii uu dadka ula wadaagi lahaa faa'iidada uu ka helay rumaysadka ciise masiix ilaah wuxuu macallimiinta iyo wacdiyaasha iyo kuwa had iyo goorba ku dadaalay inay dadka baraan hadalka iyo danjirayaasha masiixaba siiyey mas-uuliyad ah inay wax baraan jameecada haddaba arijiradu ido ma dhalaan ama ma tarmiyaan laakiin idaha unbaa ido dhala oo loola jeedo kuwa hadalka dadka ku wacdiya ma ahan kuwa wax tarmiya ee waa jameecada qudheeda kuwa haddii si wacan wax loo baro soo badinaya jameecada waxaa kaloo macallimiintii hore ay inagu odhan jireen alcilmu bayna talaamiid cilmiga had iyo jeerba wuxuu ku jiraa ardayda waxaan doonayaa inaan haddaba su'aal idin weyddiiyo maxaa samaysaa maanta si hadalka aad u gaarsiiso dadka kale ma ahan inaad samayso shay anigu aanan samayn karin amase wacdiye kale uusan samayn karin qofka caadiga ah wuxuu samayn karaa wax cid waliba ee kale ayaan samayn karin waayo wuxuu u tegayaa dadkii kale uu la wadaagayaa wixii uu soo maqlay iyo sida hadalladii ilaah ay u beddeleen marxaladihiisii halaagga ahaa waxaa laga yaabaa inaad leedahay dad hadalka kaa maqlaya kuwaasoo aan sida badan innaga ina maqlaynin waxaa markaasi lagaa doonayaa dhegaystahayaga masiixiga ahow inaad kuwaasi la wadaagto hadallada eebbe waa kuwa aan weli maqlin ee aan nasiibka u yeelan wacdiska hadallada ilaah waxaad yeeli karaysaan inaad duubtaan farriinta ayaad haddana dadka dhegaysiin kartaan idinkuna barako ayaad taasi ka helaysaan bawlos wuxuu haatan ku leeyahay reer korintos waxaannu idinka baryaynaa inaydnaan micno la'aan u qaadan nimcadii ilaah haddaba sidee baa qofka micno la'aan uu ugu qaadanayaa nimcadii ilaah ilaah haddaba wuxuu ina siiyey wanaag iyo naxariis haddii markaasi aan helno wanaaggiisa weyn oo aynu ku reerayno badbaadada nimcada ilaah oo weli aynan noqon masiixiyiinta ruuxa laakiin aannu nahay kuwa ka fakara nolosha dunida markaas ayaynu u qaadanaynaa nimcadii ilaah micno la'aan haddaba aan su'aal ku weyddiiyo sidee baynu maanta kaga jawaabaynaa jacaylkii ilaah uu inoo muujiyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan waayo wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan ku dhagaystay oo maalintii badbaadintana ayaan ku caawiyey bal eeg hadda waa wakhtigii la aqbalay bal eeg hadda waa maalintii badbaadinta marka la leeyahay oo maalintii badbaadada ayaan ku caawiyey ayaa loola jeedaa waan ku gargaaray dadka qaar baa waxay leeyihiin bal wakhti ayaan u baahannahay inaan ka fakarno waxa ku qoran kitaabka waxaan haddaba idinku leeyahay dhegaystayaal wakhti waad haysataan laakiin lamaba hubo inaad berri gaarayso
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin